soomaaliya weliba yeelata duurjoog fara badan inkastoo qaarsho hadda dalkiiyo ku mooqayin hanasi oo saameeyay dagaaladii sokeeye dalka sokordhay oo ay u qaxeen dalalka deriska balse weliba la rumaysanyatay qaar kumida duurjoogtaas dalka riidahan ka nagadeen inkastoo iyo markaasian helna daryeelkii oon baahnaayeen haddana weliba iyo la kulamayna ugaarsi fara badan taasna weliba iyo markaasi inay saamaxane iniyo sidii lambaahnayo nooladaan haddaba si lang ilaali waana lang xakameeyay ugaarsiga duurjoogta soomaaliya gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya inta ku nool weliba wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya sheegtay in dhowaan iyaha saaro doonto sharciga duurjoogta kaas oo hadda hor yaala golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana la marsiiyi doono golaha baarlamaankan kurenila ku saari doono faafinta rasmiga ah si lang xakameeyay ugaarsiga duurjoogta shalgadisaan waliba sidaasi radio araadan sheegay cabdiqaadir nuur abuu oo ah la taliya sare wasaaradda bay-aada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya qaybta duurjoogta macnaha howlo badan baa hadda ay bilaabi doontaa sanadkan haddii ilaahay idmo waxaa waaye adoon oo isdiyaarinin hore shaqa ma ka bilaabi kartid macnaha waa inaa marka hore u samaysataa sharciyadii oo ku lagu fulin lahaa policygii regulationkii lowgii macnaha sharciyadii sida u kala duwan dhan ina macnaha marka hore u samaysaa markii waxay hadda waa wada dhammaadeen wasiirka miiskiisa ay saaran yihiin sidii oo asagana ugu gudbin lahaa macna golaha wasiiradaha loo ansixi lahaa kadibna baarlamaanka loogu soo ansixi lahaa ilan xayawaanadii ilaalintoodii sharciyay rabaan qofka iskama dhaha kartid waryaa waxa sagaar ma gaadin kartid waryaa maxaalaha libaax ma dili kartid maxaa sharci ah maxaa ninka ka reebaya oo oo dowladdana xaq u leh qofka ka reebayso micnaha waayo horta in laga fikiro waayo qofkan sagaarada u gaadinaya baahida keenta maxay tahay maxaa lagu xallin karaa marka hore in la dhaho sharciyadaasaa marka hore la diyaarinayay sharciyadii hadda dhammaadeen laakiin insha allah wacyigelin badan baan sameynay laakiin fulinteedii haddii ilaahay idmo insha allah sanadkaana la bilaabi doonaa haddii ilahay karaal noqdo dhinihii kal muhiimad sidee ay yeelata duurjoogta ku nool dalka gaar ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya iyo noocyada duurjoog oo soomaaliya ku noolyeen
runtii horta anaga alxamdulilah dhulkeeni soomaaliya dhul macnaha oo aad macnaha ugu wanaagsan oo inay ay duurjoogta ay ku noolaadaan nooc walba duurjoogta kunay ku nool yihiin gaar ahaan waxaa arkaysaa qaar meel kale taba laga helaynin oo soomaaliya laga helayo marka duurjoogta ha u badnaadaanba macnaha goboladan koonfureed inkastoo goboladaas kala dhan waa jiraan qeybba meelay ku nool yihiin ayagoo kala duwan waqooyi way ku nool yihiin goboladan bari waa ku nool yihiin oo puntland ah galmudug oo ku nool yihiin koonfurtan kaleetana laga soo bilaabay hiiraan ilaa macnaha jubbooyinka xayawaanaad aada u tiro badan ayay macnaha ku nool oo ilaahay ugu talagalay inay meesha ku noolaadaan sidii maroodigii oo kaleete sida xayawaanadan kaleeto hilibka cunaan oo big cats la dhahayo oo ka mid ah libaaxa iyo harmcadka iyo migshabeelka iyo waraabaha iyo mukulaal duureedka iyo kuwo badan macnaha hadda oo magacyada intaan laga soo tirin karin iyo doofaaradii iyo kuwa oo cooska cunaan iyo dameerihii iyo dameer farowgi iyo dameer farow khaasa xataa aan goboladan gedo iyo ku noolaan hadda waa dhammaadin grevy la dhahay grevy waay kuwaas macnaha waa baaba'een baaba' kale ma ahay way guureen sababta u guureen gadaalan ka sheegi doonaa laakiin soomaaliya waxay xaywaan oo africa ku nool aan ku nooleyn soomaaliya ilaa haddaanit weligiis lama arkin inkastoo hadda waa cilmi baaris badan la sameyna laakiin xayawaanada soomaaliya ku nool xayawaan aad u badan waaye laga soo bilaabo kuwa macnaha dhirta cunaan ama cooska cunaan iyo kuwa hilibka cunaanba lagu daro xataa shimbiraha lagu daro soomaaliya xayawaanada duurjoogta wildlife nooc walba oo africa waddan kasta ku nool ay soomaaliyana ku noolaayeen